waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali kulanti wanaagsan maalin wanaagsan meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada melbourne maanta waa isniin ay taariikhdu tahay sagaaliyo labaatankii disembar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maantana waxaa ka mid ah premierka new south wales oo shacabka ku wargeliyey in ay habeenka sannadka cusub fishaan booliis aad u hubaysan booliiska queensland oo iyaguna digniina ka soo saaray halista iibaakyada iyo iiskuutarada iyo danjiraha soomaaliyeed ee fadhiya ururka carabta oo israa'iil ku cambaareeyey aqoonsigii somalilan iyo weliba qodobo kale haddana warkii oo dhan dadka ku nool magaalada sydney ayaa loo sii sheegay in ay fishaan booliis hub culus wata habeenka sannadka cusub iyada oo premiyerka new south walesna muujiyey in la qaadayo tallaabooyin amni oo adag kadib weerarkii argagixiso ee ka dhacay bondi laba toddobaad kadib weerarkii nacaybka yuhuudda lagu bartilmaameedsaday ee ay ku dhinteen shan iyo toban qof ayuu premier chris mins ku buuriyey dadka deggan guud ahaan gobolku in ay sii wadaan taageerada ganacsiyada islamarkaana ay u dabaaldegaan sidoodii caadiga ahayd master mins waxa uu sheegay in ujeeddada argagixisadu tahay in ay carqaladeeyaan nolosha caadiga ee shacabka waxa uuna dadka ku dhiirigeliyey in ay bannaanka u soo baxaan oo ay wakhti wacan la qaataan qoysaskooda iyo saaxiibadood booliiska queensland ayaa iibaakyada iyo iskutarada ka soo saaray digniin amni oo cusub kadib markii ay kordheen shilalkooda halista ahi taas oo timid kadib howlgal ballaaran oo la fuliyey xilligai krismaska booliiska ayaa sheegay in howlgalkan oo loo bixiyey operation surity oo socday konton maalmood lagu bixiyey in ka badan laba kun oo ganaxyo ah islamarkaana la qabtay ku dhowaad boqol iyo baayk oo sharci darro ahaa mas-uuliyiinta ayaa sheegtay inay sannadkan oo keliya afar iyo toban qof ku dhinteen queensland shila la xiriira iyo baakyada awgood dowladda soomaaliya ayaa si adag u cambaaraysay go'aanka israa'iil ay ku sheegtay in ay aqoonsanayso somalilan iyada oo ku tilmaantay tallaabada mid gardarra ah iyo jebin weyn oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah danjiraha soomaaliya oo fadhiya jaamacadda carabta cali awaare ayaa isagoo ka hadlayay shir deg deg ah oo ay jaamacadda carabta ku yeelatay magaalada kaahira ku eedeeyey israa'iil inay wiiqayso xeerarka caalamiga ah islamarkaana khatar ku tahay xasiloonida gobolka
The Israeli occupation government's announcement of its alleged recognition of the northwestern region of Somalia, the so called Somaliland, is an act of aggression and provocation, utterly unacceptable.
ku dhawaaqista ay samaysay dowladda israa'iil ee guumaysiga ahi oo ay ku sheegayso inay aqoonsanayso gobolka waqooyi galbeeda soomaaliya oo loo bixiyey somalilan waa fal gardarro iyo kicin ah oo gebi ahaanba aan la aqbali karin tallaabadani waxay si caada uga hor imanaysaa rabitaanka beesha caalamka waxaana muujinaysaa ixtiraam darro ku waajahan nidaamka caalamiga ah ee ku dhisan qadarinta madax bannaanida dalalka ayuu yidhi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in muranada dhuleed ay weli yihiin caqabadda ugu weyn ee hortaagan dhammaynta dagaalka yukrain kadib kulan uu la yeeshay madaxweynaha yukrain volodimir selenski oo ka dhacay gobolka florida mister trump ayaa xaruntiisa maralago oo shirku ka dhacay ka sheegay inay wadaxaajoodyadu ay horumar samaynayaan waxa uuse ka digay in dhulalka ay ruushku qabsadeen weli yihiin arrin aad loogu muransan yahay waxa uu carabka ku adkeeyey in arrinta lahaanshaha dhulku ay si weyn u adkaynayso in la gaadho heshiis nabadeed oo waara warkiina maanta oo isniina intaasuu ku dhan yahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali